أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيina mحamedi وعlى آlihi وأصxaabihi أجمaعiin ama bعdu casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa aayadda lixdan iyo shanaad ee suuraة الأncaam ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi qul dheh huwa alle alqaadiru kan awoodo waaye calىa an yabcaثa inuu diro calaykum idinka korkiina inuu kusoo diro cadaaba cadaab cadaabka oo min fawqikum xagga sare yacni ka ahaanayo ow amase min taxti arjulikum lugihiina hoostooda ka ahaanayo ow amase yalbisakum inuu idin u dhee uu dheeh geliyo idin dheeh geliyo calaykum adinka korkiina ou idinka dheeh geliyo umuurakum arrimihiina shiyacan xaal aad tihiin idinkoo kooxa kooxa ah wayudiiqa uu dhadhansiiyo bacdakum qaarkiin ba'sa bacdin qaarka kale baaskooda alla waa kan awoodo arrimahaas oo dhan undur fiiri kayfa sida nusarifu aan u gedgedinayno al aayaati aayaadka sidaan u gedgedinayno fiiri lacallahum yafqahuuna likay yafqahuu si ay u fahmaan ayaga ayaan hadba dhinac ayaan wax uga tusaynaa buu leeyahay allah subxaanahu watacaala aayaddan rabbi subxaanahu wa tacaalaa cadaabkiisa yacnii inuu awood u leeyahay cadaab xagga sare inuu ka keeno iyo xagga hoose dadka ahwaa'dooda iyo nufuustooda waxay jeceshahay inuu iskhilaafsiiyo dabadeedna markaa ay is qaarkood qaarka kale baaskooda ay dhadhamiyaan oy dagaalamaan oo sidaa dadka inuu ku ciqaabo rabbi awoodo waayo subxaanahu watacaala marka aayadda mufasiriintu waxay ka hadlaan yaa loola jeedaa calaa an yabcatha calaykum tan qoladan marka la leeyahay alla waa kan awoodo inuu idinku soo diro yaa waayo kuwa lagu soo dirayo oo aayadda marka ay markaa khitaabkeeda uu ku wajahan yahay abulcaaliya wuxuu leeyahay cuniya fi laayati lmuslimiin aayadda waxaa loo jeedaa muslimiinta oo min hadihi اlummati ummaddan muslimiinteeda oo alla wuxuu leeyahay waa alla waa kan awoodo inuu cadaab xagga sare idinkaga keenana waa awoodaa xagga hoose inuu idinkaga keenana waa awoodaa inuu kooxa kooxa idinka dhigana waa awoodaa oo markaa qaarkiin qaarka kale baaskiisa aad dhadhamisaan waxaa kaloo la yidhi waxaa aayaddu ay la khidaabaysaa waa mushrikiinta iyaga ayaa marka ayaa sidan loo tilmaama ama loo la leeyahay ibnu jariirna marka mushrikiintu calaykum tan in mushrikiinta ay u laabanayso ayuu isagu doortay isagoo siyaaqa iyo sibaaqa labadaba fiirinayo waayo aayaddii ka horreysay waxay ahayd qul illaahu yunajiikum minha wa min kulli karbin uma antum tushrikuun ayaa soo uma antum tushrikuun qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum isla iyagii waayo waxa laga hadlayo ee aayadda ka dambaysa lafteedana wakadaba bihi qowmuka wahuwa alxaq wakadaba bihi qowmuka in mushrikiin quraysh loo jeeday daliil u tahay isagu sidaasuu yihi xataa haddii aayadda marka sidaas waayo la dhaho oo mushrikiin quray quraysh ayaa lala hadla ayaa laga hadlayaa haddii la dhaho alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada waa yacnii lafdiga caamnimadiisa la fiirinayo sababka la fiirin maayo uu ku yimid marka gaaladiina waa loogu goodiyey sidaan annagana muslimiintiina waa gaaraysaa hadday ficilka gaaladoo kale ay la imaadaan muslimiintuna iyagana marka in sidaa lagu ciqaabo waa dhacaysaa oo xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam aayaddan markuu akhriyey qul huwa alqaadiru calaa an yabcatha calaykum cadaaba min fawqikum acuudu biwajhika ayuu yihi nabiga ilaahu wejigaagaan magan galay cadaab kor ina looga keeno ow min taxti arjulikum acuudu biwajhika ayuu yihi ow yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin haadaa ahwan ayuu yihi kanaa fudud cadaab hal mar kor ka imaado dadka baabi'iyo iyo mid hoos ka imaado kanaa ka fudud buu yihi ow yalbisakum shiyacanta qadar ilaahayna waa socdaayo midkaas ilaahay ummaddan yacnii waxa ciqaab looga dhigaayo inay tahay inay iskhilaafaan dabadeed ay isgaalaysiiyaan ahwaa intay isku khilaafaan si gardarro ah dabadeed marka ay isbannaystaan oo ay dhiigga marka ay markaa dhegta isugu daraan taas marka maadaama qadaran wa kownan alla uu qadaray rasuulka maba weydiisaninba marka xadiidkan hadda marka aan sheegayo ayb bacdi riwaayaatna marka inuu alla qadarkiisa uu yahay ayuu alla u tilmaamay rasuulka oo taas ilaahay ma yeelin marka wuxuu yeelay inay kownan wa qadaranba inay dadku dagaa yacni muslimiintu waxa lagu ciqaabaya ay noqoto iyaga dhexdooda ayb aayadda marka tafsiir ahaanteeda marka sidaas haddii gaalada ay weeyaan la dhahana waa soo gelayaan ummaddan axaadiidtana waa tilmaantay ummaddaani in maski bedelaad la bedelo wejigooda iyo in qaar ummadda ka mida in sidaa uu ku dhici doonana axaadiidta waaba kusoo aroortay marka alla wuxuu leeyahay qul dheh huwa alle alqaadiru kan awoodo waaye awoodayo calaa an yabcatha inuu diro calaykum korkiina uu ku diro cadaaban cadaab inuu korkiina kusoo diro min fawqikum xagga kore uu idinkaga soo diro ama cadaabka oo min fawqikum korkiina xaggeeda ka imaanayo xaggaa inuu idinkaga soo diro cadaabkan marka xagga kore ka imaanayo waxaa la yidhi alrajmu dhagax in samada laga soo daadiyo alla waa awoodaa sidaa ow amase min taxti arjulikum lugihiina hoostooda xaggeeda inuu idinkaga soo diro ayuu alla awoodaa cadaabka ow min taxti arjulihimna waxaa lagu macneeyey alkhasfu dhulka in lala gooyo oo dhulgariir iyo dhul dhulgo-itaan inuu ku dhaco marka min fawqi min fawqikum ow min taxti arjulikum sidaas waa loo macneeyey macno labaadoo ibnu cabaas laga wariyana waxay tahay min fawqikum xagga sare ay min a'imati suu madax xun in laydinku sallado waay ilaahay wuxuu awoodaa xagga kore inuu cadaab idinkaga keeno madaxda idinka sarreysaa inay xumaato oo kuwa idin dhibo un ay noqdaan ow min taxti arjulikumna wuxuu yidhi wakhadamu suu shaqaalo xun ayaguna haddii marka dadka madax xunna lagu sallado kii ka sarreeyey kii ka hooseeyey amarkii uu ka qaada lahayna uu ka qaada waayo uu noqdo qof xun isagana kor iyo hoos haddii laga xumaado de cadaabay ummaddaasi ku jirtaa ayb waxyaabaha marka waxyaabo badan oon ka cabanayna keenayana waxaa sabab u ah dunuubta iyo khilaafka rabbi subxaanahu watacaala la khilaafayo iyo amarka rasuulka sala allahu calayhi wasalam a'imat ljawr marka waa ciqaab ciqaabna marka in laga towbad keeno wixii dhaliyey ayay ku wanaagsan tahay marar badanna falamaa nasuu maa dukiruu bihi fataxnaa calayhim abwaaba kuli shayin aayaddaasna waa kusoo sheegnay ow amase labada tafsiirba marka laba tafsiiroo ma'huur ah waayo kan dambe ibnu cabaas aba laga wariyey ow amase yalbisakum inuu isuk yacni ou idin dheeho oo uu yacni markaa isdhexgeliyo calaykum korkiina ou idinka dhe uu ka dheehgeliyo umuurakum arrimihiina yacnii arrimihiina inuu dushiina ka dheehgeliyo shiyacan idinkoo weliba kooxa kooxa ah marka ow yalbisakum ey yalbisa calaykum umuurakum waa la dhihi karaa shiyacanna waa la xaaleynaa markaas waxaa kaloo bannaan in la yidhaha ow yalbisakum inuu isukiin dhex dardaro oo isku yacni ow yalbisakum ey yakhliakum inuu isu uu isku kiin daro oo uu markaa isu kiin dheeh geliyo shiyacan idinkoo kooxa kooxa xaal aad tihiin marka labada macnoba shiyacantu waa uun iska xaalo bimacnaa shiyacanna waa firaqan tafsiir kale marka waxaa icraab kale wuxuu noqon karaa shiyacan in masder lagu nasbiyo oo min baabi marka yacnii qumtu wuquufan oo kale ay iska tahay kii macnawiga ahaa ow yalbisakum inuu idin kala geegeeyo waayo markaa oo umuurtiina intay isdhex gasho aada garan weysaan shiyacan markaa yacni ay iskala kala geyn kala geyn oo idinkala geeyo markaas nacam sidaasna markaa waa lagu icraabaa wayudiiqa ou dhadhami ou dhadhansiiyo marka bacdakum qaarkiin ou dhadhansiiyo ba-sa bacdin qaarka kale baaskooda ou dhadhansiiyo haddii lays-khilaafo waxaa ku xiga in xugun lays lays saaro haddii xugun lays saarana waxaa ku xiga marka in lays dilo oo dhiigga la bannaysto qofba qofka kale dhiiggiisa bannaysto ibnu zayd yacni wuxuu yidhi isaga aladii fiihi nnaasu lyowm aayaddaanu fasira ow yalbisakum shiyacan wayudiiqa bacdakum ba'sa bacdin waxa uu yidhi aladii fiihi nnaasu lyowm waa midda ay dadka maanta ku dhex jiraanuu yidhi min alikhtilaafi iskhilaaf ah walahwaa'i qof walba wuxuu jecel yahay ou ka diin dhiganayo wa safki dimaa'i bacdihim bacdan iyo dhiigga la gelaayo nacam oo qaarkood qaarka kale ay dhiiggooda daadinayaan tan maanta taagan waayuu yidhi ibnu zayd baa dhahayo ibnu zayd cabdiraxmaan ibnu zayd ibni aslam waay zayd ibnu aslam oo sheykhu maalig ayaa dhalay dabcan de fitankii berigaas jiray uu ka hadlaayo wuxuu leeyahay waxa maanta taagan oo kale waayo hadduu maanta joogi lahayna muxuu dhihi lahaa marka nacam boqolaal khilaaf iyo dad aan israbin oo ahwaa'dooda un iska khilaafsan oo haddana marka ahwaa'daas isku gaalaysiinayo oo qaarkood qaarka kale si gardarro ah intay ku gaalaysiiyaan isbannaystaan oo sidaa marka yacni birta markaa laysku saaro waa cadaab marka aayadda marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay qeybsanka muslimiintu waa cadaab inay wada jiraanna waa raxmad waay marka qofka dhahayo dadka muslimiinta inay kooxo kooxo iyo axsaab kala ahaadaan daahira sixiya waayo waa daahiro caafimaad waayo qofka dhahayo caafimaad iyo jiro ma kala yaqaano qofkaas waayo ilaahay cadaab uu ku sheega aayaddan ow yalbisakum shiyacan in dadka la kala qeybqeybiyo kooxo kooxo laga dhigo waaba cadaab minallaahi dadka uga yimid waayo dembi dha uu ka yimid dembigaana in laga towbad keena ay ahaydoo dadku ay xaqa gacmaha isku qabsadaan marka dadkuna hal meel meel aan xaq ahayn inay isugu yimaadaan yacni ummaddan muslimiinta ma dhacayso waayo xaqii mar walba cid haysataa jirto ummaddan marka yacni waxa ay keliya isugu imaan karaan waxay tahay xaqa kitaabka alle iyo sunnada nebiga sala alla l slam iyo siday saxaabadu u fahmeen dariiqaas nin walba inuu dariiq ka dhigto oo markaa dadku ay kaas iskugu ku midoobaan taasaa naxariis ah amaa kala qoloqolaytankan oo dadku ay kala qolo kala qolqolo ay yihiin oo la diimeynayo oo weliba diin lagu saleynayo waxaa weeyaan baadi waan cadaab wax wanaagsanna marnaba ma noqon karo ummaddana de waxa ay arrintaa wixii waxa ka dhashay waa ujeednaa ilaa toddobaatan sano ka badan ama siddeetan sana waxaa la raadinayaa marka war ummaddii islaamka ahayd kayaankeedii iyo xooggeedii meel ha isugu yimaa si si laysugu keenaa la raadinaa qolo walba ay manhaj ka dhiganaysaa ayay raadinaysaa haddana maca daalika cid kale ma ogola cid kale oo aan iyada ahayn ma ogola iyada keliya unbaa muslin ah dadka intiisa kale waa waxaa weeyaan ma rabto inay wax la qeybsato waxaan marka ay rabaan ummadda wanaagga ay u rabaan inay markaa ku tacaawunaan tacaawun cala albiri waataqwa ma rabaan qoloqolaysiga ayaa kaga qaalib noqday waana la-nahay waxaas la raadinayo qolo walba gaarkeed waxa ay u raadinayso waa la la-yahay ilaa siddeetan sano dacfi iyo waxaa un loo socdaa hoos unbaa loo socdaa marka jirada in la fahmaa muhiima undur fiiri kayfa sidaan nusarifu aan u gedgedinayno alaayaati aayadaha sidaan u gedgedinayno oon dhinac walba aan hadba wax uga tusayno marna tarhiib marna tarhiib mar waxaa la jeclaysiinaa marna waa la cabsi gelina lacallahum yafqahuuna likay yafqahuu si ay u fahmaan wax ayaanu sidaa marka aanu u yeelaynaa buu leeyahay allah subxaanahu watacaala wakadaba bihi qowmuka wahuwa alxaq qul lastu calaykum biwakiil wakadaba wou beeniyey bihi bilcadaabi cadaabkaa lasoo sheegay qowmuka qoomkaagii way beeniyeen walxaal bay beeniyeen huwa cadaabkuna alxaqu uu yahay mid dhab ahoo imaanayo qul waxaa tidhaa lastu aniga ma ahi biwakiilin mid loo tala saaray oo lagu diray calaykum idinka korkiina anugu nebi rasuul wax soo gaars idin soo gaarsiinaya un baan ahay idinkuma dirni likulli naba-in khabar kastaa wuxuu leeyahay waxaa u sugnaaday mustaqarun meel uu ku sugnaado ay istiqraarun sugnaa qaraarun yastaqiru cindahu meeluu ku sugnaado agteeda iyo meeluu ku dhammaado ayuu leeyahay wasawfa mar danbaa taclamuuna aada ogaan doontaanna macnuhu waxay tahay shaygan alla idiin sheegaya maanta la idinkaga warramaya cadaab aakhiro ah meeluu ku intihoodo oo macnaha xaqiiqdiisa lagu gaaro ayaa imaan doonta hadda ma joogto aakhira ma joogno cadaabkii aakhira hadda ma joogo laakiin waqtigiisii alla ugu talagalay iyo meeshiisii ayuu leeyahay akhbaartan marka la idiin sheegayo meelay ku sugnaato agteeda ayay leedahay wakadaba wuu beeniyey qowmuka qoomkaagii way beeniyeen bihi bihidan marka damiirkan bilcadaabi waa loo celin karaa ilaa isagaa hadda la soo yahay aqrabu madkuur cadaabku ahaa ama bihi bilqur'aanina waa loo celin karaa qur-aankiiba qoomkaagii qur-aankii bay beeniyeen ama cadaabkii bay beeniyeen walxaal huwa isaguna alxaqu uu yahay qul waxaa tiraa lastu ma ahi aniga calaykum idinka korkiina biwakiilin bimawkuulin ku loo tala saartay ma ihi dushiina oo aniga yacnii inaan risaalo idin soo gaarsiiyaan leeyahay balaaq iyo indaar laakiin melihi kan arrinkiina maamulayoo loo xil saaray ma ahi likulli naba-in khabar dhammaantiis waxaa u sugnaaday uu leeyahay mustaqarun makaanu sugnaasho ay qaraarun yastaqiru cindahu sugnaansho agteeda uu ku sugnaado wa nihaayatun yantahi ilayhi iyo meel uu u dhammaado ayuu leeyahay marka fayatabayanu xaquhu wa sidquhu min kadibihi wa baatilihi khabar walbaa meeluu ku intihoodo ayuu leeyahay yacnii uu ku sugnaado markaas baa marka runtiisa iyo xaqiisa uu caddaanayaa baatilnimo inaanu ahaynna ay caddaanaysaa baatil inuusan ahayn wixii marka been ana dee beentoodaaba soo baxayaan meeshan marka laba macnoba waa geliyaan mufasiriintu waxay yidhahdaan likulli naba-in mustaqarun wasawfa taclamuun macnaheedu beder waayay leeyihiin idinka marka nimankaa quraysh ee kufaaru quraysh ee in ayagu ay gacanta hoose yeelanayaan oo laga sarreyn doono oo ciribta san nebiga asxaabtiisa ay helayaan ayaa khabarku awal oo ahaa maalintii bederna waa maalintuu soo muuqday arrintaa ay soo muuqatay qaarna waxay leeyihiin qiyaamaha laga wadaayo akhbaarta qur-aanku sheegayo meelay ku sugnaan doontoon laguba beenin karin ayaa imaan doonta oo waa aakhiradii wasawfa mar danbaa taclamuuna aada ogaan doontaan waidaa ra-ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina faacrid canhum xataa yakuuduu fii xadiidin gayri waidaa haddii ra-ayta aladiina kuwii aada aragto yakhuuduuna dhex dabaalan yacni dabaalanayeen fii aayaatinaa aayaadkeenna dhexdeeda kuwa dabaalanaya oo baatilka ku dhex dabaalanayo haddii aada aragto fa acrid jeeso canhum xaggooda ka jeeso xataa intii yakhuuduu ay ka dhex galaan oy ka dhex dabaashaan fii xadiidin sheeko sheekada oo gayrihi kaas aan ahayn wa imaa yunsiyannaka haddii uu ku hilmaansiiyo ashaydaanu shaydaan hadduu ku ilowsiiyo oo markaa aada la fadhiisato falaa taqcud ha fadhiisanin bacda dikraa xusuusasho kadib kolkaad xusuusato kadib hala fadhiisanin maca alqowmi qolaha la fadhiisanin aldaalimiina dulmi falay kuwa hala fadhiisanin aayaddan marka weli mushrikiintii baan yaa warkooda socdo mushrikiinta waxaa caado u ahayd ee majaalista ay fadhiistaan inay alla aayaadkiisa ku jeesjeesaan markaa nebiga sal ll l slam iyo asxaabtiiba waxaa la leeyahay iyo mu'miniintaba guud ahaan haddii aada maqashaan ood aragtaan aayaadkii alloo lagu jeesjeesayo meesha ha fadhinina iskaga iyo iskaga taga haddii ay dhacdo inaad hilmaa idinkoo ilowsan aada markaa fadhisaan oo arrintaas ay galaan ood hilmaantaan mar allaale markaad soo xasuusataan nahyiga alle idinka reebay inuu arrintaa idinka reebay markaad xusuusataan meeshaas ka orda oo ka taga aayadda marka de waay kus waxay ku timid gaaladii aayaadka alla ku jeesjeesayeen ayay aayaddu tilmaamaysaa kolka ay aayaadka alla ku jeesjeesayaanoo warkaas ay ku jiraan in laga jeesto laga tago yaa lays amray aayadda marka yacnii gaaladii baa marka aayaddu ay ka warramaysaa a'imadii muslimiinta ee hore saxaabaduna waxay aayadda ka ka fahmeen aayaddan iyo axaadiis nebiga sala allahu calayhi wasalam ayay waxay ka fahmeen dadka ayaga yaysanbaba gaalo ahaanine kuwa ahlu bidaca ah ee aayaadka ee aayaadka alle iyo axaadiidta nebiga si qaldan u fasirayo markaana markaa dadka ictiqaad xun ku dhex faafinayo kuwa noocaas ee ahlu bidaca ah aayaddan waxa ay u deliishadeen asxaabtu waxay u deliishan jireen kuwa in laga dheeraado mar allaale markay baabkaas galaan oo ay markaa yacni diintii ilaahay si qaldan baatil ah oo been ah ay uga tarjumaan kuwa noocaas ahlu bidaca hala fariisanina iskaga taga cumar radia allahu canhu alkhaliifatu araashid cumar bnu lkhadaab ayaana ka midaba dadka macnahaas fahmay oo waxaa dhacday xilligii cumar nin baa u yimid la dhihi jiray sabiiqu bnu cisl nin la dhihi jiraa u yimid cumar oo aayaadka mutashaabiha raaraadiyo aayaadka macaanidooda isku eg eg tahay ayuu wuxuu ka dhex raadsadaa ahwaadiisa wixii waafaqaayo cumar buu u yimid markaasu wuxuu weydiiyey maa wadaariyaati darwa wuxuu yihi cumarow wadaariyaati darwan maxaa laga wadaa waa u fasiray qaala ariyaax ayuu yihi dabaylaha waa waday haddana markaasu wuxuu yihi faljaariyaati yusran maxaa laga wadaa falmuqasimaati amran maxay tahay cumar marka wuxuu dareemay ninkan tafsiirkii saxda ahaana inuusan ku qancaynin mutashaabihaad un inuu daba ordo uu ka raadiyo isaga ujeeddadiisa qaldan inuu ka dhex raadsanayo u arkay ee markii warka uu dhameeyey ayuu marka cumar intuu ushiisii qaatay ayuu ninkii marka uu garaacay uu saarsaaray marka ayaa marka wuxuu yidhi markuu yacni sidaa u tacsiiray oo u edbiyey ayaa ninkan xaggee ka yimid markii uu yidhi ciraaq xaggeeda la yidhi basre ayuu ka yimid abuu muusa alashcari oo basre madax ka ahaabuu u qoray qoraal ayuu u qoray wuxuu yidhi ninkan dadka ka celi iyounan dadka la fadhiisanin isaga iyo dadka kala dhexgal oo ha u ogolaanin ninkan inuu dad la fadhiisto oo wax u sheego waayo dadkau dhumina nin dadka dhuminayo haa ninka madax dadka madaxdaana waxa ugu horeeya oo laga rabo inay ummadda u ilaaliyaan waa diinkooda dadka marka diin qaldan ee baatil ah ummadda ku dhex faafinayo in dadka laga joojiyo laga celiyo ama yacni qofkii af uga celi karo uga celiyo qofkii gacan uga celin karana inuu ka joojiyo markaas ninkaa marka waxaa dhici jirtay xalaqaadka masaajidda ayuu tegi jiray markii uu meel tagaba dadku waa iskaga kici jireen markaasaa waxaa la dhihi jiray xalqa aan laga aqoonin markuu fadhiisto midda kale ayaa dad ku jira waxay dhihi jireen casmatu amiiri lmu'miniin war ninkan go-aankii amiirulmu'miniina haysto weli ku dhegan yaan lala fadhiisanin markaasuu xataa saara baciiran ajraba ilaa uu ka noqday ratica dhale oo cid usoo dhawaanaysa aynan jirin markaasuu abuu muusa u yimid inuu towbad keenay buu u sheegay markaasuu abuu muusa cumar usoo qoray warqad ninkii waa towbad keenay buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi laa uraahu ilaa qad sadaq waxaan wax u malayn maayo ilaa inuu run sheegay maahane isaga iyo dadka isu daa buu yidhi markaas nacam ayb meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa dadka ahlu bidcada ah dadka cilmiga bilowga ku ah ama dadka caamada dhagaysigoodu dhibay ku tahay dadkaas waayo diinkii saxda ah bay ka dhuminayaan waana sidaa darteed baa marka waxaa ka mida yacni a'imatu ahlisunna waxyaabaha ay caddeeyaan kutubahoodana ku caddeeyaan dadka ahlu bidcada ah in laga fogaado waayo waxa ay kaa dhibaatay qof hadda cudur qabo maanta yacni tusaalaha ugu dhow waxay tahay qof jiran ee cudur faafo ee halis ah qabo dadku waa ka fogaanayaan wayna iska ilaalinayaan cudurkaas si aan ugu soo gudbin xaggooda uunan ugu soo gudbin kuwaasi marka jirkaaga iyo naftaada unbay dhib ku yihiin laakiin ninkan ahlu bidaca diinkaagiibuu dhib ku yahay diinkaagii markuu dhib ku yahayna dee diinku haddii uu khatar kaa galo waa dhibaato maahan qofku inuu yidhaha waa dhegaysanaa aniga waa ishubaa waa ogahay wax walbo salafku waxay dhihi jireen al ahwaau khataafatun ahwaada yacnii dadku waa soo jiid jiidataa walquluubu daciifatun quluubta bani aadamkana waa daciif ahwaa'duna qalbiga waa soo jiidan og tahay hajriga marka ahlu dadka ahlu bidaca in laga fogaado oo waxa looga fogaanayana waxay tahay in aan lagu dhicin waxyaabaha marka ay ku jiraan hadda marka dadka muslimiinta markuu ka batay khilaafka iyo kooxaysigu uu ka batay dadkii caamada waxaa ku adkaatay yaa ahlu bidaca yaan ahayn inay fahmi waayaan qolaba qolada kale ayay bidco ku tuurtaa ileene xaqiiqdu un waxay tahay qofka waxaa laga rabaa inaad iska ilaaliso dhowr waxyaaboodoo marka waxaa jiro qofka uu garan karo nin aasaaska uu ka indilaaqo iyo meesha uu ka duulayo oo diinkiisa uu ku saleynayo aan ahayn qur-aanka iyo sunnada oo ku dhahaayo qur-aanka iyo sunnada naguma filna qofka ku dhahaayo waana jiraan kutub caqiido loo yaqaano oo caqiide ahaan loo daraaseeyey ku taallaa baabka caqiidada caqliga ayaa ka horeeyo naqliga naqliga waxaa la yidhaha qur-aanka iyo sunnada qur-aanka iyo sunnada waxaa laga hormarinaa caqliga waana mas'alada ay ku dhisan tahay qaanuunka kulliga ahee caqi yacni ashaaciradii dambe madhabtoodu waxay ku dhisan tahay way waxaana dhigaya sidaas fakru raasi asaasu taqdiiska ayuu ku sheegay caqliga iyo naqliga hadday iska hor yimaadaan yaa la hormarinaa buu yidhi falsafow keenay marka wuxuu yidhi naqliga qur-aanka iyo sunnadu horta inay jiraan maxaa ku ogaatay adiga caqliga caqligaa ku ogaatay caqliga asala marka ayuu yidhi naqligii muxuu noqonayaa farac haddaad tiraahdid labadooda inay iskhilaafaan yacni waxaan ujeedaa hadday labadoodu haddaad tidhaahdid marka waxaan hormarinaa naqliga oo qur-aanka iyo sunnadii iyo caqligayga hadday iska hor yimaadaan caqligaan ka tegaa qur-aanka iyo sunnadaan hormarinaa waxaa ka dhalanaysuu yidhi marka meeshaasi qofku inuu yidhaahdo asalkii wixii qur-aankii iyo sunnadii waa farac ila caqligaa asal ahayoo lagu fahmaye faricii inaad asalkii uga tagtaa ka dhalanayso haddaad faracii aada asalkii uga tagtay asalkii baa meesha ka baxaayo hadduu asalkii meesha ka baxana faraciina waa ka baxaayo waxaasuu marka qaaco u sameeyey waana arrin marka yacni caqli baa iyada lafteeda lagu buri karaayo culimada qaaraa caqli ku buriyeenoo waxay dhaheen adiga caqligaaga wuxuu ku tusayaa haddii isha lagaa haayo dhakhtar indha inaad raadsatid oo weliba aada u takhasus fiican oo waayo arag ah dhakhtarkaa indhaha markaad u tagto haddii marka talada ou ku siiyo iyo caqligaaga ay iskhilaafaan yaa raacaysaana haddaad caqligaaga raacdo isha waa kaa dhaceen haddaa caqligaagii intaad ka tagto warniyo adaa aqoon waxaan ulaho iiga horeeya awalba waa kuu imid taladaada waa yeelaa haddaad yeeshan waa ku badbaadiya laakiin haddaa u fakerta ka waran caqligii meeshaan i keenay haddaan khilaafo meeshaan imaatinkeeda baatil noqonayo caqligii asalkii i keenay baa meesha ka baxaayo falsafadaas haddaad keenta marka meesha ma ooleysa caqli buu keenay fakruraasi caqli baa loo keenay walidalika ad qur'aan walaa ya'tuunaka bimathalin ilaa ji'naaka bilxaqi waaxsana tafsiira walidalika ashaaciradu ashaaciradan dambe manhajkoodu wuxuu ku dhisan yahay qur-aanka iyo sunnada inaan caqiidada laga feerinin caqliga in laga feeriya qaanuunka kulligaana waa kaas annaga uma qorin kuwa noocaas oo kale marka waa in la yska ilaaliyo oo yacnii ku dhex jirkooda iyo yacnii ka ku dhex jirkooda faraha badan iyo qofka marka weliba daalibu cilmiga ardayga diinta bilowga kuwa mushkilay ku abuureysaa waxaasaa diin looga dhigaa waxaa ka mid a maalan shiicada nin maalin iyo habeen saxaabada rasuulka caynayo waa dhunsan yihiin maahan inaad dhegdhegaysatood shubahaadkiisaan dhegaysanaa iyo muslim waaye dhib male iyo dadku ha isla jiraana la yiri iyo inaad tiraahdid maahano horta diintaada yacni meel u dayo oo u nax oo qof saxaabadii nebiga caynaya macnaheedu qur-aankii iyo axaadiidtii nebiga kaa shaki gelinaa hadhow waayo dadkii qur-aankana soo gaarsiiyey ayaga waaye hadday ayagu beenlowyaal noqdaan qur-aan ma jiraa meeshaas imaanaysa waa khatar ayb kuwa iyaguna marka yacni dadka muslimiinta gaalaysiiyo oo ciddaan ayaga kooxdooda ahayn gaalo uun u aragto oo dadka muslimiinta mujtamacaadka muslimiinta gaalnimada yacni gardarada ah ku xukumo ayaguna khawaarij waayo kuwa iyagana waa in laga fogaada waayo maxaa yeelay waxa ay ku socdaan manhaj saxa ma aha qadarka ilaahay yacni allah subxaanahu watacaala kuwa inkiraayo sidoo kale wey magacyada iyo tilmaamaha ilaahay isku tilmaamay qur-aanka nebigana ku tilmaamay kuwa bedelayo iyaguna marka waa ahlu bidac waxyaabahaas oo dhan marka waa waxyaabo mutafaq lagu yahay oo a'imadii islaamka saxaabada taabiciinta atbaacu taabiciin intaaba marka waxyaabihii ay radin jireen waaye dadkana ka ay uga digi ay uga digi jireen waay bidcooyinka marka qofka inuu iska ilaaliyo aasaaska ugu horeeyana masaadirta yani islaamka kuwa marka aan yani wax kasoo qaadayno qur-aankii iyo sunnadii iyo xujiyadooda iyo ijmaaca iyo kuwa inkiraayo kuwa iyaga marka yacni kuwaanay soo gelayaan aayaddan marka yacni ku jiro ayb hajrigaas marka dabcan dee waxaa meesha yaallo marka laba shay baa yaallo waxaan inay bidco yihiin inaynan ahayn marka cilmi lagu kala sooci karo kaasna in culummada looga dambeeyo diinkooda iyo cilmigoodaba lagu kalsoon yahay ilee qofka bidco in la ka iyo sunno la kala sooco cilmi bay u baahan tahay shayga labaadna waxa uu yahay qaabka hajriga loo sameynayana in la fiiriyo waayo saxaabadii iyo taabiciintii iyo a'imadii islaamka maxaa u manhaj ahaa in laga fiiriyo haddii kale isaga laftiisa quluwi in lagu sameeyo sax ma aha marka walidalika shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa dar-u taca kitaabkiisa waxaan ujeedaa fataawaha aakhirkiisa juska sideed iyo labaatanaad saddex shardi buu sheegay oo hajriga qofka marka saddexdaa shardi laga helo ayuu hajrigu sax noqona kan koowaad waxay tahay qofku horta waa inuu ilaahay dartii qofkan uu bidcada ugaga hijroonaayo waa in ilaahay dartiis ay ka tahay ikhlaas ta labaadna waxay tahay qofka uu ka hijroonaayo waa inuu bidcada faafiyo u daaci uu yahay mubtadicu hadduunan bidcadiisa faafinaynin shib uu leeyahay hajri baa lagu ciqaabaa ma la dhahayo adaaba markaas dadka baraaya waa inuu daaci uu yahay marka daaciya kan saddexaadna waxay tahay maslaxa sharci ah inay ka xasilaysa meeshaas oo siday marka taas tahay waxaa la fiirinayaa qofka wax ka hijroonayo quwada iyo xoogga iyo saameynta uu dadka ku leeyahay kan laga hijroonayo ahlu bidcadana sida uu yahay in la fiiriya waa quwatan wa dacfan xagga xoogga iyo dacfiga waayo adiga haddii meel lagaaga badan yahay haddaad tiraahdid waxbaan uga hijroonaa oo dadkii baatilkana ay kaa badan yihiin oo ay dhici karto culimonimadiiba in ayaga loo haysto ee markaasoo kale inaad iska soo dunto ood cilmiga barto ood meel soo gaarsiiso oo adigu dadka horta ay kugu kalsoonaadaan oo cilmigaaga la arko yaa la rabaayo haddaad markiiba kusoo boodid qof cusubna aada dadkii u tahay kuwii hore unbaa lasii qabsanaa waxoodii nacam walidaalika marka imaam axmed markii la yidhi nin khuraasaan ka yimid baa wuxuu ku yidhi bidcat lirjaa ama bidcatu tajahum oo khuraasaan ku badnayd ayaa waxaa la yidhi nin baa u yimid markaasuu yidhi ma ka hijroodaa dadka bidcada ku lugta leh markaasuu wuxuu yidhi maya buu yidhi ina ahla khuraasaan laa yaqwowna dalika reer khuraasaan arrintaas awood uma laha xoog iyo tabar uma hayaan yani waa laga badan yahay ma awoodaan qalbigay ka nacayaan bidcada intii ay sunnada dabaqi karaanna waa dabaqayaan intay ka xoogeysanayaan taana marka imaam axmedaa sidaas yidhi su-aalaatu abi daawuud lilimaam axmed ayaa ay ku taallaa waxyaabaha marka haddaan la fiirin hajrigu waa macno beelaa qofaan mubtadic ahayn haddaad adigu mubtadic dhahdo waa ka hijroonaad tiraahdid muqadamo iyo natiijo qaldan baad haysaa qofkii bidcada ku jiray haddaad si qaldan uga hijrootidnood ku xadgudubtana lama ogola inaad ka gaabisana lama ogola dawaabidaas baa marka hajrigu uu leeyahay aayaddan baana u asal ah masaladaasna ayb waidaa haddii ra-ayta aladiina ra-ayta aada aragto aladiina kuwii yakhuuduuna dabaalanayeen oo dhex dabaalanayeen fii aayaatinaa aayaadkeenna kuwa aayaadkeenna dhex muquuranayo oo baatilka ku dhex dabaalanayo fa acrid ka jeeso canhum xaggooda ka jeeso kuwa haddaad aragto xataa intii yakhuuduu ay ka dhexgalaan oo ay ka dabaashaan fii xadiidin sheeko hayrihi sheekada oo hayrihi kaa oo markaa baatilka oo ay dabaalanayeen aan ahayn wa imaa yunsiyannaka shaydaanu marka haddii baatilkaas ay ka baxaan haddaad la fadhiso dembi kuguma aha laakiin baatilkaa intay ku jiraan hala fadhinin waayo haddaad ka la fadhiso shibna ka tahay raalli baad ku tahay waana khatar marka baailka haddaad raalli ku noqoto adna baailkii baad gelaysaa wa imaa yunsiyannaka hadduu ku hilmaansiiyo ashaydaanu shaydaan imaa waa in shardiya ah iyo maa zaa'ida ah marka sidaan markay in shardiyaa iyo maa zaa-idaa markay timaado iyo markaa badanaa ficilka ka dambeeyo qur-aanka nuunu tawkiidaa la geliyaa wa imaa yunsiyannaka wa imaa takhaafanna min qowmin khiyaanatan fa imaa tarayinna min albashari axaddan imaa haddaa aragta marka ficilka ka dambeeya nuunu tawkiid unbaa ku jiro wa imaa yunsiyannaka hadduu ku hilmaansiiyo ashaydaanu shaydaan fala markaas aada la fari adoo la fadhida shaydaanku ilowsiiyo maxaa lagu ilowsiinaa nahyigan reebidda aan kaa reebayno hadduu ku hilmaansiiyo shaydaan falaa taqcud ha fariisanin bacda dikraa xusuusashada kadib kolkaad xusuusata kadib ha la sii fadhinin maca alqowmi qolo ha la fadhinin aldaalimiina daalimiina dulmi falo kuwaa marka ka dheeraw rasuulku sala allahu calayhi wasalam saddexdii saxaabi hilaal bnu umaya iyo muraarat bnu rabiica iyo kacb bnu maalik markii ay gaswatu tabuuk ay ka hareen oo ay cudu aynana cudur daaranin waa kii nabiga sala allahu calayhi wasalam konton habeen ka aamusnaa ilaa laga toobad aqbalay dadkana wuxuu amray inaynan inaan lala hadlin dadkaa la gooyo meeshaana marka waa laga qaatay xadiidkaa laftiisa oo qofku markaa iyaga hadda marka dembi bay ku dhaceen dembigii ciqaabtiisii waxay noqotay in laga hajri lagu sameeyo ilaa ay ka toobad keeneen ilaa ilaahay toobadooda u ka aqbalaan ujeedaan marka dadka noocaasa marka la fadhigooda iyo saaxiibka xun waa khatar weliba saaxiibka xun hadduu diinta fara ku haayo oo waxa uu kaa xumeynaa ay diin tahay waa halisna marka dadka qofaan wax ku dhaamin ninka ardayga markuu dhallinyaro yahay oo uu yar yahay oo maskaxdiisu furantao cilmi uu rabo ilaahay hadduu towfiiq waafajiyo qof wanaagsan oo sunnada ku hago oo cilmiga baro ayuu u fududeeyaa ilaahay haddii marka qofkaa in la dhumiyo ay ilaahay uu doono inuu dhumiyana de markaa waxaa saaxiib looga dhigaayo faraqa looga xiraa mid isaga meel xun ka tuuraayo walciyaadu billah nacam dad marka masaajidda dadka ka yacni waxaa jiro qofka cilmi soo doontaba tashwiish ku furo ayb oo iyagiina aan waxbaraynin oo iyagii aan cilmiga aqoonin oo faaqidu shay laa yucdiihi lanina isagiiba wuxuu waaysan yahay kuma sii karo dad marka waxaa jiro aan waxba garanaynin ayaga qofkan ay tashkiilinayaan ama ay tashwiishka ku ridayaan ama ay ku furayaan daawadeeda uma haayo maanta anaa wax ku baraayo ma dhahayo keliya un been iyo wax yacni runoo ou qalad u fahmay ayuu isugu daraa dadka leyla nahaar marka beentaasuu sheegaa oo uu dadka ka sheegaa kii wixii dadkii ummadda toosinayay ayuu ku diraan qofkaa dhallinyaradan hadhow marka maxaa imaanayso inuu cilmigii ka haro sanawaad inuu khasaariyo ou dhumiyo qiila waqaala qiila waqaala un keliya uu ku dhumiyo marka dadka dhallinyarada hadday wanaagga rabaan cilmiga ha bartaan cilmigaasaa marka ay wax ku kala garan karaan xaq iyo baatil ninaan adiga wax ku dhaamin yousan ku dhuminin nin adiga aan waxba ku dhaamin inuu wax kuu sheega ma maba ahma waayo hadduu wax kuu sheegi karo hadduu yacni waa ku dhaami lahaa qofka ku dhaamo waaba dhici kartaa inaad dhegaysato laakiin qof aan wax ku dhaa adiga aan wax ku dhaaminoo maxkamadna ah oo dad xukumaayo oo ku dhahaya kan ha dhegaysanin kaa ha dhegaysanin meeshaas ha tegin kan ha yeelin cilmi la-aan marka seen yeelaa marka gabalaa marka waxay yidhahdeen iskaba dhaaf cilmiga ilaahay dartiis waxaad uga tagto ee waxay yidhaahdeen marka khayr uu kugu bedelaa waxaad ilaahay dartiis uga tagto maxaa ilaahay dartii ma qaala allahu iyo qaala rasuuluhu la fasiraayo miyaa looga tegaa marka miyaa ilaahay dartiisa looga tegayna waxyaabaha markaa dhow qofku dhibaato unbay ku keenaysaa qaarna albaabka cilmiga laga soo galay ka owdayaanba dadka oo culumtan luqada iyo carabiga iyo bay waxay leeyihiin yaan la akhrisanin waxaa akhrista dadka caqiidada xuna akhristo waa lagu mashquuliyaa naxwaha iyo sarfiga dadka maxaan akrisanaa kaale tawxiidka keliya akrisuu leeyahay tawxiidku sow k qur-aanka iyo sunnada nebiga sow lagama keenayo ayagu sow carabi ma aha iyagu in la fahmo ma u baahna maya aayadda tawxiidka sheegayso iyo xadiidka tawxiidka sheegaya in la fahmo miyaan loo baahnayn qofka marka dadka acaajimta mushkilada haysata waxay tahay qofku markuu cajami yahay mushkilo badana haysato bukhaari iyo aimo badanna waxay dhaheen halka laga dhumo oo ay dadkii ka dhumay ay ka dhumeen waa cujmada iyo luqada carabiga waysan aada u fahmayn meeshii marka baabkii laga baadiyoobi jiro bukhaari ou sidaas leeyahay haddii nin isaga kaa dhigo inuu tawxiid u nusreynayo uu ku yidhaahdo baabkii laga dhumayay gal meeshaan qofkaa marka yacni waa ku baadiyeyna haddaadan maanta ogaaninna oodan ogeynna waxaa laga yaabaa sanawaad inaad ogaato inaad lug go-dana waxaa ka fiican dadka cilmiga lahoo waaye araggaa inaad dhegaysatid waayo diin laguma qamaari karo waa soo tijaabinaa diin ma gasho adduunyadaada haddaad tiraa warmaya meeshaan aniga waa isku tuuraa waa soo tijaabinaa waxa kaa khasaare adduunye unbay noqonay haddaad saddex sano ama afar sano aada habaawdo laakiin diinka haddaad ka habaawdo inaad soo noqonaysa yaa ku yaa kuu damaano qaaday wma clى اladiina ytaquuna min xisaabihim min shayi walakin dikraa lacalahm yattaquun wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna cabsanayeen kuwa rabbi ka cabsanayo dushooda ma ahaanin min xisaabihim xisaabtooda xaalay xaggeeda ka ahaatay min shayin ay shay-un ma ahaanin korkooda walaakiin lagu noqoye dikraa calayhim korkooda waxaa ah dikraa tadkiratun waanin ayaa dushooda oo inay waaniyaan kuwa qalloocan lacalahum yattaquuna likay yattaquu say u cabsadaan oy rabbi uga dhowrsadaan wamaa cala aladiina yattaquuna marka cala ladiinadaas waa khabarkii maada oo iska muqadam ah min shay-in taasna marka maada ismigeeda waaye haddii xijaaziye laga dhigana oo la yiraahdo markaa shardigii marka in khabarku inay isimkeeda iyada isugu isku xigaan shardigii ahaana aan la ictibaarinin ilaa dad saas qabaa jire marka wuxuu noqonayaa shay min shay intaan maada ismigeeda waayo cala ladiinadana maa maada khabarkeeda waay min xisaabihimna jaariye majruurka waa xaalo shay intaas dambe nakiradaa maadaama uu kasoo hormaray yaa laga xaaleynay ayb haddii tamiimiye laga dhigana markaa de waxay noqonaysaa un mubtadai khabar unbay iska ahaanee wax ka dambeeya maada wamaa cala aladiina kuwii korkooda ma ahaanin yattaquuna cabsanayeen kuwa alla ka baqaya dushooda ma ahaanin min xisaabihim min xisaabi lkhaa'idiina kuwa baatilka dabaalanayo xisaabtooda xaggeeda xaal ay ka ahaatay min shay-in ay shay-un ma ahaanin korkooda kuwa baatilka dabaalanaya xisaabtooda shayna dushooda kama ahaanin kuwa dadkan ilaahay ka cabsanaya oo iyaga baatilkaa ay dabaalanayaan looma haysto dushoodana ma aha walaakiin lagu noqoye dikraa ay calayhim korkooda waxa ah oo laga rabaa kuwa ilaahay ka cabsaday dikraa tadkiirun waanin ama tadkiratun waanin ayaa dushooda ah oo inay waaniyaan kuwa qalloocan lacallahum yattaquuna likay yattaquu say u cabsadaan oo ay markaa ay uga dhowrsadaan baatilkaa ay dhex dabaalanayaan likay yattaquu lkhawda ama waxaa kaloo jumla ismiya laga dhigi karaa walaakin lagu noqoyay dikraa huwa nahyiga iska reebidda layska reebay in lala fariisto kuwaa dikraa tadkiratun waanin un waaye ayb sidaana waa la dhihi karaa lacalahum yattaquun wadari ladiina اtakaduu diinahum laciba walahwa wadar iskaga tag aladiina kuwii itakaduu ka dhigtay diinahum diinkooda laciban dheeldheel ka dhigtay iyo walahwan wax lagu daaha ka dhigtay waqarathum ay kadisay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd ay kadisay kuwaa iskaga tag faraha ka qaad ilaahay unbaa ka abaalmarinaya waxay ku jiraan wadakir waani bihi bilqur'aani qur-aankii ku waani an tubsala lianlaa tubsala si aan loogu dhiibin nafsun naf si aan loogu xabisin bimaa kasabad bisababi maa kii sababtii kasabad ay shaqaysatay aan loogu xabisin laysa lahaa xaal uunan u sugnaanin naftaasi min duunillaahi alla sokadiisa weliyun ku maamulo arrinteeda iyo walaa shafiicun mid u ergeeyo wain tacdil nafsadii hadday isfurato kulla cadlin furasho dhammaanteed ay isku furato laa yu-khad laga qaadi maayo minha minhaa xaggeeda laa yu-khad laga qaadi maayo almacduulu bihi shayga ay isku furanayso minhaa xaggeeda laga qaadi maayo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ubsiluu la xabisayoo cadaabkii lagu xabisay ama ubsiluu cadaabka loo sallimay oo loo dhiibay bimaa kasabuu bisababi maa kii sababtii kasabuu ay shaqaysteen darteed lahum waxay leeyihiin sharaabun bay leeyihiin sharaab sharaabka oo min xamiimin biyo aada u kulul xaggooda ka ahaaday iyo wa cadaabun cadaab bay leeyihiin cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahanshada ay ahaadeen darteed yakfuruuna inay rabbi subxaanahu watacaala ku kufrinayeen wadari ladiina ittakhaduu wadar iskaga tag nebiyow aladiina kuwii ittakhaduu ka dhigtay diinahum diinkooda ka dhigtay laciban ka dhigtay dheeldheel iyo walahwan wax lagu daaho diinkoodii dhammaabay waxay ka dhigteen marka wax layskaga ciyaaro gaaladaa loo jeedaa aayaadka alla markay maqlaan ku jeesjeesayo ku ciyaarayo ayb waqarathum ay kadisay alxayaatu noloshii addunyaa dhoweyd wadakir waani bihi bilqur'aani qur-aankii ku waanina qur-aankan ku dul aqriyo ku waani ayb an tubsala nafsun lianlaa tubsala antaan marka waa masderka halkan ku jiro wuxuu noqonayaa mafcuulu liajlihi macnuhuna marka lianlaa tubsala laabaa u qarson maxaad u waaninaysaa lianlaa tubsala nafsun naf si aan loo xabisin oo aan yacni cadaabkii loogu xabisin ayb ibsaalka marka aslu libsaali luqatan ataxriim aslu libsaal waa ataxriim shay markaad soo wareejiso ood seero u samayso iyaad waxaad leedahay absaltu lmakaana absaltu almakaana makaankii baan seereeyey oo seeraan u sameeyey seeraha marka wuxuu ka celinaa dadka kale inay soo galaan marka macnuhu wuxuu noqonayaa marka wadakir bihi an tubsala nafsun lianlaa tubsala nafsun naf si aan loo xabisin ile taxriimku waa xabsi naam si aan naf loo xabisin oon cadaabka loogu xabisin ayb macnaha marka kay laa tubsala nafsun bidunuubiha wa kufriha birabbiha oo markaa yacni aan la xabisin macno kale wuxuu yahay an tubsala nafsun lianlaa tubsala si aan markaa loogu dhiibin nafsun naf aan loogu dhiibin ilal halaaki halaaga aan loogu dhiibin xaggiisa ay lianlaa tuslama nafsun ila alhalaaki labadaa macnaa marka meeshaa ku jira maxaana loogu xabisayaa cadaabka ama loogu dhiibayaa bimaa kasabad bisababi maa kii sababtii kasabad ay kasbatay oo naftu ay shaqaysatay laysa lahaa xaal uunan usugnaanin min duunillaahi alla sokadiisa weliyun ku maamulo arrinkooda iyo walaa shafiicun iyo ku u ergeeyo wain tacdil nafsadu haddii ay isku furato kulla cadlin furasho dhammaanteed laa yu-khad lagama qaado almacduulu bihi shayga isku furanayso almacduulu bihi ama almacduulu bihi ama almufdi almufdaa bihi shayga markaa laysku furanaayo ee bedelka ah laga qaadi maayo minhaa nafsadda xaggeeda laga qaadi maayo ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ubsiluu lagu xabisay cadaa bicadaabillahi ilaahi cadaabkiisa kuwa lagu xabisay waay ama ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan ubsiluu loo dhiibay bicadaabillahi ilaahi cadaabkiisa loo lagu sallimay ilaa cadaabillaahi bimaa kasabuu bisababi maa kii sababtii kasabuu ay shaqaysteen darteed lahum waxay leeyihiin sharaabun sharaab ayaa u sugnaaday oy leeyihiin sharaabka oo min xamiimin biyo kulul xaggooda ka ahaaday iyo wa cadaabun cadaab cadaabka oo aliimun mu'limun xanuujinayo bimaa kaanuu bisababi kownihim ahanshadooda ay ahaadeen yakfuruuna inay alla ku kufrinayeen qul anadcuu min duuni illaahi maa laa yanfacunaa walaa yadurunaa qul dheh anadcuu miyaan tuugaynaa oon caabudaynaa min duunillaahi alla sokadiisa maa miyaan caabudaynaa laa yanfacunaa aanna waxna taraynin oonna anfacaynin walaa yadurunaa aanna dhibaynin istifhaamka anadcuu ku jira waa istifhaamun inkaariyun istifhaam inkaari ah waa oo waxaad tiraahdaa ma waxaan caabudaynaa ama istifhaam nafyi ku jiro waayo macna nafyi ku jiro ma waxaan caabudaynaa ilaahay sokadiisa waxaan wax noo taraynin dhib iyo dheef aan lahayn ma yeelayna sidaas qul waxaa tidhaahdaa anadcuu miyaan tuugaynaa oo macaabudaynaa min duunillaahi alla sokadiisa maa shay miyaan caabudaynaa laa yanfacunaa aan waxna anfacaynin haddii aan caabudno walaa yadurunaa aanna dhibaynin haddaan ka tagno cibaadadiisa waxna aan noo dhibaynin wanuraddu ma nala celinayaa calaa acqaabinaa ciribteenna cirbaheenna korkooda miyaa naloo celinaa yacni shirkigii aan ka soo baxnay maa naloo noqayaa naloo celinaa wanuraddu ma nala celinayaa calaa acqaabinaa munqalibiina xaal aan nahay anagoo gadoomayno calaa acqaabinaa cirbaheenna gadaal korkooda aan gadoomayno bacda id hadaana allaahu alla markuuna hanuuniyey ka gadaale kolku markuu allana hanuuniyey ka gadaale kaladii kii xaal aan markaa la toonnahay istahwathu kan ay markaa yacnii duufsatay oo ay markaa yacnii u yeeratay ashayaadiinu shayaadiintu kay u yeeratay oo kale xaal aan markaa la toonnahay fil ardi dhulka korkiisa ay ugu yeeratay xayraana xaal uu yahay ku wareersan lahu waxaa usu kaas oo lahu ay u sugnaaday asxaabun asxaab asxaabta oo yadcuunahu u yeerayaan ilalhudaa hanuunka xaggii intii yani xaggiisa ugu yeerayaan yaquuluuna lahu xaal ay dhahayaan iitinaa noo kaalay qul waxaa tiraa ina hudallaahi ilaahay hanuunkiisa huwa isaga unbaa alhudaa hanuunka ah dhabta ah wa umirnaa waxaana la faray linuslima inaan hogaansanaano lirabbi lcaalamiin aan u hogaansanaano rabbulcaalamiin qul waxaa tiraa anadcuu miyaan baryaynaa oon caabudaynaa ma tuugaynaa min duunillaahi alla sokadiisa maa miyaan baryaynaa laa yanfacunaa maabaa lagu tilmaamaa leanna dhagax iyo waxaasay caabudayeen nolol aan ka suurtoobin xataa maa shay miyaan caabudaynaa laa yanfacunaa aan waxna taraynin walaa yadurunaa aanna dhibaynin wanuraddu ma nala celinayaa calaa acqaabinaa cirbaheenna korkeeda miyaa naloo celinayaayo shirkigii aan alla naga badbaadiyey bacda id hadaana allaahu alla markuuna hanuuniyey ka gadaale kolkuu allana hanuuniyey ka gadaale miyaan ciribteeni u noqonaynaa ma yeelayna saas marka kaladii xaal aan la toonnahay markaas kaladii kii kaafka marka yacni fii maxalli nasbin waa xaal waqiila waxaa la yidhi waa bedel calaa acqaabinaadaa laga bedelaa wanuraddu ma nala celinayaa calaa acqaabinaa miyaa naloo celinayaa bacda id hadaana allaahu kolkuu allana hanuuniyey kadib raddan miyaa nala celinaa yani celin sifa waan ujeedaa raddan celin mihla raddi ladii saas oo kale oo sifo laga dhigo xaalo in laga dhigo intaa marka waa bannaan tahay qaarna marka waxay icraabayaan bedel oo calaa acqaabinaa laga bedelo wanuraddu ma nala celinaa calaa acqaabinaa cirbaheenna korkooda miyaa naloo celinaa kaladii kii oo kale miyaa naloo celinaa waay markaasna ayb istahwathu shayaaiinu shayaadiintii ay raacid ka dalabtay oy shayaadiintii u yeereysa ayb shayaadiinta marka carabta caadaad ay lahaayeen baa jiray oo shayaa yacni nooc jinniga ka mida oo guul la yiraahdo ayay qabeen ama aaminsanaayeen guulku marka waa nooc shayaadiinta ka mida bay dhihi ayay qabeen oo dadka marka ay qofku markuu dhulbahgooyo ah oo bannaan ah uu ku safraayo ayaa ay u dhawaaqayaan qofkii marka magaciisii iyo waxbuu maqlayaa waxba u dhawaaqayo hadba meeshii dhawaaq uga yeero ayuu u jeesanaa xaggaas u leexanaa waxayna rabaan inay dhumiyaan shayaadiintaas bis oy jidka ka dhumiyaan ay wareeriyaan oo ay rafaadiyaan marka nin shayaadiintaana u yeereyso rufqo iyo dad la socdo musaafiriin oo isaga la jiroo saaxiibadiina ay jiraan oo ay u yeerayaan oo dhahayaan war hebelow kaale waddadii waa tanaa shayaadiintii jinnigii quulkaana uu meel kale uga yeeraayo meelow raacana aan aqoonin halkan waa looga yeeray halkan waa looga yeeray waaba nin wareersan marka meeluu raaco male qofka marka shirkiga ku dhex jiro wuxuu noqonayaa qof marka wareersan wey marka waxay leeyihiin kaladii ka xaali ah ay kaladii kii xaal aan la toonnahay markaa istahwathu shayaadiinu shayaadiintii marka ay u yacni ka raacid dalabtay oy u yeeranayso shayaadiintu fi lardi dhulka korkiisa xayraana xaal uu yahay mid wareersan isaga markaa wareeray isagoo awalba wareersan shaydaankii shayaadiintiina ay dhinac uga yeerayso kaas wareersan oo lahu ay u sugnaadeen asxaabun asxaab marka xayraanta lahu asxaabunta jumladan xayraan waa laga sifey karaa iyada lafteeda in laga xaalo laga dhigana waa bannaan tahay lahu xaal uu u sugnaaday isaga asxaabun asxaab ay u sugnaadeen asxaab kuwiisa ah yadcuunahu ay u yeerayaan asxaab ku asxaabta oo yadcuunahu u yeerayaan isaga ila alhudaa toosnaanta xaggeeda ugu yeerayaan yaquuluuna lahu waxay ku dhahayaan iitinaa noo kaalay war kaalay noo kaalay bay leeyihiin ninkaa marka wareersan sidiisoo kale miyaan ahaanaynaa bay leeyihiin qul waxaa tiraa ina hudallaahi alla hanuunkiisa huwa isaga unbaa alhudaa hanuunkii ah wa umirnaa waxaa nala faray linuslima inaan hogaansanaano lirabbi lcaalamiin aan u hogaansanaano ayb marka kaladi istahwathu shayaaiinudaas istahwathu yani min alhawa walmawadana waa lagu macnayn karaa macnuhu marka waxay tahay shayaadiintii ayaa marka istatbacathu shayaaiinu shaydaankiibaa u yeerayo wuxuu iskaga dhigayaa marka inuu xaggiisa kalgacayl oo u haayo min alhawiyina waa laga macnayn karaa oo macnaha ay tahay shayaadiintii markabaa waxay rabaan inay hog iyo god inay ku tuuraan wa umirnaa waxaana la faray linuslima inaan hogaansanaano lirabbi lcaalamiina aan u hogaansanaano rabi rabu lcaalamiin wa an aqiimu salaata waataquuhu wahuwa aladii ilayhi tuxsharuun wa an aqiimuu wa umirnaa waxaana la faray an aqiimuu inaan oogno yacni ooga ayaa nala faray asalaata salaada waataquuhu alla ka cabsada ayaa nala faray wa huwa alle aladii allihii weeyaan tuxsharuuna ilayhi xaggiisa laydiin soo ururinayo marka wa an aqiimu salaata waataquuhu waxay la socotaa marka waumirnaa linuslima lirabbi lcaalamiin waumirnaa an aqiimu salaata saas oo kale ayay ka dhigan tahay wahu wa umirnaa waxaa nala faray an aqiimuu ooga ayaa nala faray asalaata salaada waataquu cabsada hu rabbi subxaanahu watacaala ka cabsada wahuwa alle aladii allihii weeyaan tuxsharuuna ilayhi xaggiisa la idiin soo ururinaya marka salaadoo la ooga iyo alla kacabsiga yaa nala faray wahuwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq wahuwa alle aladii allihii weeyaan khalaqa abuuray asamaawaati samaawaat abuuray waalarda dhulka abuuray bilxaqi ku abuuray xaq ma bilxaqi xaal uu ku dheehan yahay xaq ayb wa yowma wadkuruu xusa yowma maalin yaquulu uu dhahayo alle kun yani shayga uu dhahayo kun ahaw fayakuunu fa huwa shaygu yakuunu waa ahaan u ahaan waa ahaanaya qowluhu alla qowlkiisu alxaqu weeyaan mid dhab ah wey walahu welilaahi alla unba usugnaaday almulku boqortooyada yowma maalin ayaa boqortooyada alla ay usugnaatay yunfaqu la afuufayo fi suuri buunka caalimu lgeybi huwa isagu caalimu lgeybi waaye waxa maqan allaha og washahaadati waxa joogo allaha og waaye wa huwa alle alxakiimu mid xikmad badan waaye alkhabiiru aada u og addoommadiisa marka meesha wa yowma yaquuludaas halka ay ku xirmayso ayaa dhowr wej ay ku jirtaayo wej waa in wadkuruu lasoo qadaro midna waxaa weeyaan wayowma in laga dhigaba mafcuulu bihi yaa mafcuulu bihi looga dhigaa ittaquuhu nacam wa an aqiimu salaata wattaquuhu alla ka cabsada wattaquu ka cabsada yowma maalin ka cabsada yaquulu alla uu dhahayo kun fayakuun sidaana marka waa waa la yidhi towjiihi kale wuxuu yahay wayowma yaquulu khabar muqadama waaye mubtaduhuna waa qowluhu lxaq kan ugu fiicanna kaas waa oo markaa macnuhu wuxuu noqonayaa wahuwa alle aladii allihii weeyaan khalaqa samaawaati abuuray ciraryaalo waalarda dhulka abuuray bilxaqi ku abuuray wa yowma maalin yaquulu alla uu dhahayo kun ahaw fa yakuunu fa huwa isagu shaygii yakuunu ou uu ahaanayo maalinkaa qowluhu alla qowlkiisa alxaqu waayo oo marka yowmada khabar muqadam saa ay ku tahay qowluhu lxaquna ay tahay mubtada ay tahay qowluhuna uu mubtada muahara uya alxaquna sifa laga dhigo wa yowma maalin yaquulu alla uu dhahayo kun uu dhahayo fayakuunu ou ahaanayo shaygu qowluhu weeyaan taas ilaahay qowlkiisa waa kaa qowlkii alxaqu xaqa ahaa waayo kaas abuu xayaan marka kan uu doortay in wayowma laga dhiga khabar qowluhuna mubtado laga dhigo alxaquna qowluhu laga sifeeyo walahu walilaahi alla unbaa iskale almulku boqortooyada yowma maalin yunfaqu la afuufayo fi suuri buunka maalinka buunka la afuufo mulki alla unbaa iskale ee haddaba ilaahay mulkigu soo isaga ma laha haah laakiin hadda dad la sheeganayaa jiro oo yacni markaa iyaga dhulka inay xukumaan ama boqor iyo lagu magacaabayaa jiraan laakiin maalinta buunka la afuufo kulligood waa baa dadku waa baaba-ayaa waa wada dhimanayaan eewaana marka uu rabbi dhahayo liman ilmulku lyowm caalimu lgeybi huwa alle caalimu lgeybi qeybka waxa maqan rabbiga ku cilmiga leh waay washahaadati shayga joogo allaha ku cilmiga leh oo isku mid ay u yihiin waxa maqan iyo waxa joogaba wa huwa isagu alle alxakiimu mid xikmad alle xikmad badan waaye oo yacni hadalladiisa iyo afcaashiisaba ay xikmadaysan yihiin alkhabiiru addoommadiisa hoos u og si si qoto dheer u og waaye alle hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi